iskuulka hoose dhexe sare ee cumar binu khataab waxa uu ka mid yahay iskuullada ugu horreeyey ee laga hirgeliyey degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose waxaa la aasaasay labada kun iyo kowdii waxa uuna sanadba sanadka ka dambeeya sameynayay horumaro dhanka waxbarashada ah ustaada cabdulaahi maxamuud abiib oo ah maamulaha iskuulka cumar binu khataab oo la hadlay warbaahinta sanguuni ayaa ka warbixiyey aasaaska iskuulka iyo horumarada dhinaca waxbarashada ah ee uu sameeyey
iskoolkan in badan buu soo jiray ardo badan baa ka soo baxday macalimiintiisa qaybo badan oo ka mid ah waa ka soo baxeen waxaa la aasaasay laba kun iyo kowdii isagoon iskoollo waddanka ka jirin hal iskool oo waamo ayaa kolkaa wax ka bilownaayeen wax badan buu soo qabtay wuxuu ku shaqayn jiray kolkii hore dugsi hoose dhexe ardada ka soo baxda waxaa la geyn jiray ama wadanka dariska inta badan kismaayo dugsiga sare la geyn jiray iskoolku marka saasuu maarata sumcadiisu usoo kacaysay uu una facwan yahay macalimiin fiican oo kuwaalitile baa dhiga oon u xulla sistamkiisaan ilaalinaa iyo nidaamka waxbarasho iyo qaabku maarata u socdo xagga musuq maasuqa oo kuraasta ardada iyo arday aan dhiganayn oo imtixaanka la geliyey iyo waxaas waan ka ilaalinaa sidaa darteed buu wuxuu ku soo galaa lambarada dowladdu ay soo xusho oo waxbarashada hufan leh iyo lambarada gala yaan saa ku soo galnaa aad baan uga dadaalnaa sistamka waxaan ku soconnaa manhajka dowladda laga bilaabo kalaaska koobaad ilaa ka labiyo tobnaad manhajka ay maaragtay wasaaraddu dejisay ee dowladdu federaalku dejisay yaan si daqiiqa u qaadanaa sistamka dowladdu ay door biday ee la sameeyey yaan ilaa maaragtay e ilaa z ayaan maarata ku soconnaa haddii ilaaha idmo saa un baanuna kusii soconaynaa